wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay qorshaha ilaalinta bulshada ee laba kun shan iyo labaatan ilaa laba kun sagaal iyo labaatan daafurka kulanka ayaa waxaa ka qayb geliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland qaybaha kala duwan ee bulshada kismaayo iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay gudoomiyaha guddiga shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland siyaad ibraahim maxamed ayaa sharaxay muhiimada kulankan isagoo sheegay in baahi weyn loo qabo in la helo qorsho lagu ilaalinayo bulshada jubbaland
istaraatiijiyadayseeda waxay caawinaysaa in waxyaalaha saxdana la qablo wixii khaladahana dhici lahaana laga lexdo macnaa waa guideline hadaya qofka branchkaasi ka shaqeynaya istaraatiijiyadana keliya maaha social protection waxay dhammaan saameynaysaa loo baahan yahay ama ay wax ka qabanaysaa shaqooyinka ama adeegyada la fulinayo ee dowladda loo fulinayo markaaba laga hadlayo social protection waxyaala badan baa soo dhexgela markaan waxaan rabaa inaan ka eego dhanka shaqaalaha iyo dadka howlwadeenada ah ee ka shaqayni doona barnaamijyadaas in ay ayaga naftirkooda ay helaan xuquuqaha ay leeyihiin social protection sidiisaba wuxuu aad iyo aad ugu ganaynayaa dadka vulnerableska ah danyarta ah sida matalan ciyaalada qoysaska ayuu aad inta badan culays u saaraya wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ibraahim maxamed ayaa sheegay in qorshahan uu lafdhabar u noqon doono bulshada nugul iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba
waxaan ku faraxsanahay intaan wasaaradda joogin xeerka social protectionka oo draft ahi maanta soo bandhigay aad aadaan ugu faraxsanahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inta badan waxay ka shaqaysaa arrimaha social protectionka ayay ka shaqaysaa iyo sidii loo suulin lahaa arrimaha saboolnimada taasna waxay ku imaan kartaa in social protection-ka xeerar loo helo marka sidaas daraaddeed wasaaradda marka shaqooyin badan geedka waxaa leeyahay markuu baxayo inta badan shaqartiis laga maqlo laakiin marka weynawdili rabo waxaa laga yaabaa in qaadadiis la maqlo
qorshaha ilaalinta bulshada ee laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan ee jubbaland ayaa ujeedkiisu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada loona taageeri lahaa dadka nugul